Barashada xirfadaha farsamada gacanta ayaa muhiim ka ah dunida aynu joogno xilligan taas oo qofka ka caawinaysa in uu si fudud shaqo ku helo meel kasta oo uu tago. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana bartay xirfadaha kala duwan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay samaysato xirfado ganacsi oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo xirfado kale si qoyskooda iyo midooda ay ku maareeyaan.
maxaan dhihi jira waxaa ka mid a inaad barato si aad hadhowdii oo aada ugu tiirsanaan shakhsiyaad ama maxaa la dhihi jira hay-ado kaleeto oo aada wax ka sugin oo nafsadaada aad u soo saarta sidaad maxaa la dhihi jira u horumarin lahayd iyo nolol fiican aad u gaarsiin lahayd waxaana ka mid ah farsamooyinka ay habboon tahay in la barto qaybo ka mid a inay bixiyaanba hay-ada qaarkood sida barashada harqaanka sidoo kaleeto waxaa jirta farsamada maxaa la dhihi jira makaaniga gawaarida ayadana ee adugu aad u baraarujinaya inay dadka bartaan waa qofka markuu farsamo barto nafsadiisa anfacaysa iyo bulshada waxaa kaloo jirto soo raacda ayadana waayarada ama elektroniga waxa loo yaqaano korontada waxaa kaloo jirto xirfada kombyuutarka ayadana dadku waa la baraa marka dhammaan xirfadahaas kala duwan ayaa waxaan ugu baaqayaa bulshada deegaanka inay bartaan oona maxaa la dhihi jira ay ku horumariyaan nafsadooda marka waxaan rajaynayaa bulshada inay taa ku baraarugsanaadaan loona sheego la wacyigeliyo mikrofoon la qaato la dhex qaado loo sheego in dhallinyarada meelaha iska fadhido inay bartaan oo ee maxaa la jira si ay noloshooda ugu maareeyaan bulshadana waxa u qabtaan nafsadooda nafsada ehelkooda iyo tan bulshada iyo tan deegaankaba axmed maxamed aadan oo ku nool magaalada dubley kana mid ah dhallinyarada xirfadda ku shaqaysato gaar ahaan harqaanka xirfadda ku ganacsado warto waa muhiim qofka in maxaa lihi jiray shaqo abuur inuu samaysto oo si maxaa lihi jiray uu isku anfaco xirfadahan waxay ka mid tahay waxyaabaha aanan guurin oo meel meesha tagtid aad kaga shaqaysan kartid sida ada arqaanka maaljira korontada injineernimada kulli waxoo dhan meel aad meesha tagtid aad kaga shaqaysan kartaa dad badanoo waxaa jira hadda oo heer ka gaaray oo farsamada gacanta fundiga injineernimada waa maxaa la dhihi jiray